alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi wacalaa aalihi wasaxbih waman ihtadaa bihadyihi ilaa yowmi اddiin baabu qowli illaahi tacaala ilaahay qowlkiisii buu baab yahay ilaahay uhi wamaa uutiitum laydinma siin min alcilm cilmiga xaggiisa laydinkama siin ilaa qaliila in yar mooyaane qaala xadaanaa qays ibnu xafs qaala xadaanaa cabdulwaaxid huwa ibnu ziyaad albasri qaala xadaanaa alacmash sulaymaan wa sulaymaan ibnu mehraan can ibrahim ibraahim ibnu yaziid annakhaci can calqama ibnu waqaas can cabdillaahi bni mascuud qaala baynaa waqti ana anigu amshi aan soconayo maca anabiyi sala allahu calayhi wasalam rasuulka aan la socdo fii khirabi almadiina magaalada madiine meelaheeda aan la deganayn aan la socdo wahuwa waxaali huwa rasuulkuna yatawaka uu cuskanayo oo uu ku tukubayo calaa casiibin ul laga gooyey geedka timirta oo macahu rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu sitay famara wuxuu soo maray binafarin koox ayuu soo maray min alyahuudi ka mida fa qaala bacduhum barhkood waxay ku idhaahdeen libacdin barhkii kale saluuhu weydiiya can iruuxi ruuxda weydiiya marka xaqiiqada ruuxda weydiiya ruuxdan xayawaanka ama waxyaabaha nool ku jirta culimada qaarkoodna waxay dha waxay ujeedeen jibriil weydiiya ama ciise weydiiya ama ruuxda qur-aanka ay uga jeedeen laakiin qowlka u horeeya ayaa u raajaxsan oo u xoog badan inay ruuxda uga jeedeen alruux aladi fi lxayawaan wa qaala bacduhum barhkood waxa ha laa tasaluu ha weydiinina laa yaji-u yaanu la iman fiihi ay fii shani ruux arrinta ruuxda haddii uu ka hadlo bishayin shay yaanu la iman takrahuunahu aada karaahiyeysataan oo bimacnaa nebinimadiisa muujiya ilaa inuu nebi yahay waa garanayeen waa xaasidayeen yacrifuunahu kamaa yacrifuuna abnaa'ahum xasadan min cindi anfusihim ayay rasuulka u beeniyeen marka wax nebinimadiisa muujiye oo dabeetana taasi ay ka dhalatay inaad dhibsataan iyuu ku hadlina inaga daayo bay yidhahdeen fa qaala bacduhum barhkood waxay lanas'alannahu wallaahi baanu ku dhaaranay lanas'alannahu waanu weydiin doonaa waanu weydiin doonaa faqaama waxaa kacay rajulu nin oo minhum iyaga ka mid oo faqaala wuxuu uhi yaa abalqaasim waa kunyadii rasuulka man ruuxu ruuxdu waa maxay fasakata waa aamusay rasuulku faqultu waxaan idhi yanaa fii nafsii naftiisa ayaa saxaabigu uu la hadlay inahu yuuxaa ilayhi waa loo waxyooraya rasuulka faqumtu waan istaagay buu yidhi si aanan rasuulka calayhi salaatu wasalaam tashuush aanan ugu furin ama rasuulka iyo yuhuud baan dhexdooda kala istaagay si aan u kala teedo falama injalaa canhu markii waxyigii uu ka faydmay macnaa culayskii waxyigu markii uu ka faydmay faqaala wuxuu uhi wayasaluunaka can iruux qul iruuxu min amri rabbii wamaa uutiitum min alcilmi ilaa qaliila qaala lacmashu wuxuu yihi haakada fii qiraa'atina sidaasi ayaa qiraa'adayada ku taala wuxuu ujeedaa wamaa uutuu min alcilmi ilaa qaliila qiraa'at lacmash waa sidaas wamaa uutuu min alcilmi ilaa qaliila laakiin maaha qira'a waxa weeyaan sabciya bal xataa qira'a mashhuura maaha qiraa'adaasi odhanaysa wamaa uutuu min alcilmi ilaa qaliila marka xadiidkan waxa aynu ka qaadanaynaa ama aynu ka faa'iideysanaynaa awalan yuhuud nimanka la idhaahdaa inay garanayeen rasuulka calayhi salaatu wasalaam rasuulnimadiisa laakiin arrintaasi ay isdiidsiinayeen oo ay dafirayeen sababtuna ay ahayd sida ilaahay qur-aanka uu ku sheegay xasad ay xaasidayeen rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaa kaloo xadiidka aynu ka qaadanaynaa ruuxda xaqiiqadeeda ilaahay unbaa subxaana watacaala garanaaya macnaa in badan oo sifaadkeeda ka mida waa laynoo sheegay oo axaadiisa waa ay ku soo aroortay kathiir min sifaati iruux laakiin xaqiiqadeeda ilaahay baa subxaana watacaala garanaaya qul iruuxu min amri rabbi wa hiya khalqu min khalqi illaah ilaahay subxaana watacaala abuurkiisa ayay ka mid tahay laakiin iyadoo ay nagu jirto ayaynaan kayfiyadeeda iyo xaqiiqadeeda haddana aynaan garanahayn ruux inay jirta waa garananaa sifaadkeeda wax ka midana waa naqaanaa lakiin xaqiiqadeeda garan mayno wamaa utiitu min alcilmi ilaa qaliila ilaahay subxaana wa tacaala cilmigiisa intayna soo gaadha in yar inay tahay ayaa xadiidku uu faa-iideynaya iyo aayaduba waxaana taa markaa laga qaadanayaa qofka cilmi intii u timi inuu gudbiyo uu sheego inta aan soo gaadhinna allahu aclam inuu kaga baxo qaala baabu man taraka kii ka tegey buu u baab yahay bacda alikhtiyaari arrimaha markaa ikhtiyaariga ee bimacnaa aan waajibka ahayn barhkood makhaafata baqa uu ka baqaayo awgeed an yaqsura inuu gaabto fahmu bacdi innaasi dadka qaarkood fahamkoodu canhu shaygaasi uu ka gaabto oo fa yaqacu ay ku dhacaan dabaatanaa macnaa sababtiisa fahamkooda gaabtay awgii ay ku dhacaan fii ashadda minhu arrinkii mid ka daran macnaa arrimaha ama masaa-isha cilmigu kolley waa qeybsantaa marka masaladu haddii aanay alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi wacalaa aalihi wasaxbih wman ihtadaa bihadyihi ilaa ywmi اddiin baabu qowli اllaahi tacaala ilaahay qowlkiisii buu baab yahay ilaahay uhi wamaa uutiitum laydinma siin min alcilm cilmiga xaggiisa laydinkama siin ilaa qaliila in yar mooyaane qaala xadaanaa qays ibnu xafs qaala xadaanaa cabdulwaaxid huwa ibnu ziyaad albصri qaala xadaanaa lacmash sulaymaan wa sulaymaan ibnu mehraan عن إبراهيم إبراهيم بن يزيد النخعي عن علقمة بن وقاص عن عبد الله بن مسعود قال بين وقت أنا أنق أمشي أن sconayo مع النبي صلى الله عليه وسلم رasuulka aan la socdo في khرب المدينة magaalada madiine meelaheeda aan la deganayn aan la socdo wahuwa xaalu rasuulkuna yatawaka uu cuskanayo oo uu ku tukubaayo calaa casiibin ul laga gooyey geedka timirta oo macahu rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu sitay famara wuxuu soo maray binafarin koox ayuu soo maray min alyahuudi ka mida fa qaala bacduhum barhkood waxay ku idhaahdeen libacdin barhkii kale saluuhu weydiiya can iruuxi ruuxda weydiiya marka xaqiiqada ruuxda weydiiya ruuxdan xayawaanka ama waxyaabaha nool ku jirta culimada qaarkoodna waxay dhaha waxay ujeedeen jibriil weydiiya ama ciise weydiiya ama ruuxda qur-aankay uga jeedeen laakiin qowlka u horeeya ayaa u raajaxsan oo u xoog badan inay ruuxda uga jeedeen alruux aladi fi lxayawaan wa qaala bacduhum barhkood waxa dha laa tasaluu ha weydiinina laa yaji-u yaanu la iman fiihi ay fii shani ruux arrinta ruuxda haddii uu ka hadlo bishayin shay yaanu la iman takrahuunahu aada karaahiyeysataan oo bimacnaa nebinimadiisa muujiya ilaa inuu nebi yahay waa garanayeen waa xaasidayeen yacrifuunahu kamaa yacrifuuna abnaa'ahum xasadan min cindi anfusihim ayay rasuulka u beeniyeen marka wax nebinimadiisa muujiye oo dabeetana taasi ay ka dhalatay inaad dhibsataan iyuu ku hadlina inaga daaya bay yidhahdeen fa qaala bacduhum barhkood waxay lanas'alannahu wallaahi baanu ku dhaaranay lanas'alannahu waanu weydiin doonaa waanu weydiin doonaa fa qaama waxaa kacay rajulu nin oo minhum iyaga ka mid oo faqaala wuxuu uhi yaa abalqaasim waa kunyadii rasuulka man ruuxu ruuxdu waa maxay fasakata waa aamusay rasuulku faqultu waxaan idhi yanaa fii nafsii naftiisa ayaa saxaabigu uu la hadlay inahu yuuxaa ilayhi waa loo waxyooraya rasuulka faqumtu waan istaagay buu yidhi si aanan rasuulka calayhi salaatu wasalaam tashuush aanan ugu furin ama rasuulka iyo yuhuud baan dhexdooda kala istaagay si aan u kala teedo falama injalaa canhu markii waxyigii uu ka faydmay macnaa culayskii waxyigu markii uu ka faydmay faqaala wuxuu uhi wayasaluunaka can iruux qul iruuxu min amri rabbii wamaa uutiitu min alcilmi ilaa qaliila qaala lacmashu wuxuu yihi haakada fii qiraa'atina sidaasi ayaa qiraa'adayada ku taalla wuxuu ujeedaa wamaa uutuu min alcilmi ilaa qaliila qiraa'at lacmash waa sidaas wamaa uutuu min alcilmi ilaa qaliila laakiin maaha qira'a waxa weeyaan sabciya bal xataa qira'a mashhuura maaha qiraa'adaasi odhanaysa wamaa uutuu min alcilmi ilaa qaliila marka xadiidkan waxa aynu ka qaadanaynaa ama aynu ka faa'iideysanaynaa awalan yuhuud nimanka la idhaahdaa inay garanayeen rasuulka calayhi salaatu wasalaam rasuulnimadiisa laakiin arrintaasi ay isdiitiinayeen oo ay dafirayeen sababtuna ahayd sida ilaahay qur-aanka uu ku sheegay xasad ay xaasidayeen rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaa kaloo xadiidka aynu ka qaadanaynaa ruuxda xaqiiqadeeda ilaahay unbaa subxaana wa tacaala garanaaya macnaa in badan oo sifaadkeeda ka mida waa laynoo sheegay oo axaadiisa waa ay ku soo aroortay kathiir min sifaati اruux laakiin xaqiiqadeeda ilaahay baa subxaana wa tacaala garanaaya qul iruuxu min amri rabbi wa hiya khalqu min khalqi illaah ilaahay subxaana wa tacaala abuurkiisa ayay ka mid tahay laakiin iyadoo ay nagu jirto ayaynaan kayfiyadeeda iyo xaqiiqadeeda haddana aynaan garanahayn ruux inay jirta waa garanaynaa sifaadkeeda wax ka midana waa naqaana laakiin xaqiiqadeeda garan mayno wamaa utiitu min alcilmi ilaa qaliila ilaahay subxaana wa tacaala cilmigiisa intayna soo gaadha in yar inay tahay ayaa xadiidku uu faa-iideynaya iyo aayadduba waxaana taa markaa laga qaadanayaa qofka cilmi intii u timi inuu gudbiyo uu sheego inta aan soo gaadhinna allahu aclam inuu kaga baxo qaala baabu man taraka kii ka tegey buu u baab yahay bacda alikhtiyaari arrimaha markaa ikhtiyaariga ee bimacnaa aan waajibka ahayn barhkood makhaafata baqa uu ka baqaayo awgeed an yaqsura inuu gaabto fahmu bacdi innaasi dadka qaarkood fahamkoodu canhu shaygaasi uu ka gaabto oo fa yaqacu ay ku dhacaan dabaatanaa macnaa sababtiisa fahamkooda gaabta awgii ay ku dhacaan fii ashadda minhu arrinkii mid ka daran macnaa arrimaha ama masaa-isha cilmigu kolley waa qeybsantaa marka masaladu haddii aanay waajib ahayn amaba se dee dibba loo dhigi karo ay tahay masale ikhtiyaariya haddii laga baqdo dadka qaarkood inay sideedii saxdahayd ay u fahmi waayaan oo si khaldan oo ay ka dhalanayso inay fitnoobaan ay u fahmaan bimacnaa waa laga tegayaa sheegistii cilmigaasi loo sheegaayey qaala xadahanaa cubayd ullahi ibnu muusa can israa-iil waa israa-iil ibnu yunus ibn abi isxaaq asabiici waa xafiid abi isxaaq asabiici kaana yaxfadu xadiida jadihi kamaa yaxfadu alfaatixa xadiidka awowgii abu isxaaq wuxuu u xifdisanaa sida faatixada u xifdisan yahay can abi isxaaqin wa abi isxaaq asabiici horena waa inoo soo maray can ilaswad aswad ibnu yaziid annakhaci qaala wuxuu yihi qaala lii ibnu zubayr waa cabdullaahi ibnu zubayr weyi waa saxaabi mashhuura kaanat caaishatu caaisha waxay ahayd tusiru ilayka markaa aswad ayuu la hadlayaa mid adiga ku si hoos ahaana wax kuugu sheegta katiiran in fara badan famaa xadathadka maxay ku warantay fi lkacba ee fii shani lkacba kacbada iyo dhismaheeda waxa weyaan arrinka ku saabsan maxay kaaga sheegtay qultu waxaa ihi qaalat lii waxay igu tidhi qaala anabiyu sala allahu calayhi wasalam rasuulku waxa uu yidhi yaa caaishatu caaisha lowlaa qowmuki haddaanay qowmkaagu ahayn xadiidun kuwo uu cusub yahay cahduhum waktigoodu qaala bnu zubayr bikufrin gaalnimo uu ku cusub yahay kuwo goor dhoweed gaalnimo ka yimi haddaanay ahayn lanaqadtu lkacbata kacbada waan burin waan waan dumin lahaa fajacaltu laha waxaan u yeeli lahaa baabeyni laba albaab baabun albaabo yadkhulu nnaas dadku ay ka soo galaan ay minhu iyo wa baabun albaabo yakhrujuuna ay ka baxaan ay minhu isaga ay ka baxaan fafacalahu bnu zubayr cabdullaahi bnu zubayr ayaa sidaasi yeelay markii uu xijaas ka noqday macnaa khaliifada ayaa sidaa xadiidkaasi uu tilmaamaya cabdullaahi bnu zubayr uu fuliyey marka xadiidkan caaisha radia allahu canha inaanay dadka oo dhan u sheegi jirin nacam axaadiida ay hayso weliba axaadiida markaa dee ikhtiyaariga ah ee aan lagu dembaabahayn haddii markaa lagu camal fali waayo sida xadiida ku saabsan oo kale dee kacbada in lagu celiyo aasaaskii nabiyullaahi ibraahim inay markaa qaarkoodun u sheegtay kaanat caaisha tusiru ilayka kaiira ayaa laga qaadanaya bal rasuulku caleyhi afdal asalaatu watasliim inuu kacbada dumiyaa waxay ahayd maslaxa uu ku celiyo saaskii nabiyullaahi ibraahim waayo qurayshi markii ay dhisayeen kacbada ayaa kharashkii ayaa ku yaraaday markaa saaskii nebi ibraahim bay dib uga soo kaceen oo qeybta markaa xijriga la yidhaahdaa lix ama toddoba dhudhun oo ka midii waxay ka mid ahaan jirtay kacbada marka halka waa gaadhsiin kari waano dib bay uga soo kaceen marka labada rukun ee shaamiyaanka xagga shaam xiga rukunka xajaru aswad uu ku jiro iyo ka ruknulyamaani la dha labadaasi saaskii nebi ibraahim bay ku qotamaan laakiin labada ka soo horjeeda xagga shaam xigaa dib bay uga soo kacsan yihiin quraysh baana markaa kharashku uu ku yaraaday marka rasuulku calayhi salaatu wasalaam inuu kacbada dumiyo oo halkeedii uu ku celiyo waxaa u diiday wuxuu ka baqday dadka qaarkood arrintaasi inay ay fitno ku noqoto oo ay yidhaahdaan dadkii islaamnimada ku cusbaa gaar ahaan iminka ayaa kacbadii uu soo dhigtay oo uu duminayaa oo bimacnaa inuu dee quraysh iska sarraysiiye ayuu doonayaayo wixii ay sameeyeen isagu uu bedelo si magacee arrintaa magaceeda isagu u yeesho marka arrintaasi ikhtiyaarka ka mida oo bimacnaa aan dee waajib aan ahayn rasuulku calayhi salaatu wasalaam inuu ku camal falo uu fuliyo waxa uu uga tegey baqo uu ka baqaayo in dadka qaarkood marka ay ku fitnoobaan taana waxaa laga qaadanaya ama laga faa'iidaysanayaa haddii masale masaa-isha cilmiga ka mida ku camalfalkeeda ay ka dhalanayso mafsado weyne oo iminka in kacbada saaskii lagu celiyaa waa maslaxa weeye laakiin maslaxada mafsado ka weyn baa ka dhalanaysa o dadka qaarkood inay fitnoobaan oo laga yaabo dee inay ridoobaan oo diintaba ay ka noqdaan amaba dee inay rasuulka calayhi salaatu wasalaam wax ka sheegaan oo taaba dee waxa weyaan ay ku kufriyaan oo ay ku gaaloobaan marka arrintaa maslaxada rasuulku wuxuu uga tegey mafsadada ka dhalanaysa oo ka weyn awgeed marka haddii maslaxo iyo mafsada ay istacaarudaan ay iska hor yimaadaan oo ay noqoto dee in haddii maslaxada la sameeyo mafsado ka weynina ay mulaasima u noqoto oo ay mar walba ka dhalanayso waxaa la eegayaa labadoo taweyn markaa taweyn baa la horeysiinaya haddee maslaxada weynta maslaxada la sameynaya mafsado yarna waa la irtikaabaya ama waa lagu dhacaya si maslaxada weyn loo xaqiijiyo haddii ay mafsadadu weyn tahayna maslaxada laga tegaya si mafsada weyn looga badbaado haddii ay sinaadaan maslaxada iyo mafsadaduna waxaa halkan shaqeynaysa qaacidada sharciga ee odhanaysa nacam darءu اlmafaasidi muqadamu calى jalbi اmasaalix oo mafsadada waxaa la idhaahdo in laga badbaado o la riixo layska fogeeyo ayaa laga horeysiinayaa xaasilinta maslaxada oo haddii maslaxadii mafsadadii ay dhacday inay isleekaadaan maslaxada ayaa laga tegaya si mafsadadaasi weyn ee ku xidhnaatee dee laga furfuri kari waayey si looga badbaado waxa u leeyahay almuhallab raximah اllahu tacaala xadiidkan fiihi anahu qad yutraku shaya min alamri biاlmacruuf ida khushiya minhu an yakuna sababa lifitnati qowmi yunkiruuna wa yusricuuna ilaa khilaafihi waistibshaacihi waxaa laga qaadanayaa wanaagga barhkii in la isfaro in laga tegi karo haddii laga baqdo in dadka qaarkood dee fitna uu ku noqdo oo oo ugaba sii daraba haddii ay qoomkaasi in qoom dee arrintaasi inkiraayo ka hor imanaya siday quraysh uga hor imanayeen kacbada duminteeda oo u degdegaya arrinkaa khilaafkiisao dee arrin foolxun waxa weeyaan u arkaa marka mafsadadaasi weyn ee ka dhalanaysa awgeed ayaa alamru bilmacruuf waxa weyaan laga tegaya imaamu nawowina raximah allahu tacaala waxa uu yihi ida tacaaradat maslaxatu wamafsada watacadara aljamcu bayna ficli اlmacsiyati wa tarki اlmafsada badaa bilaham haddii maslaxo iyo mafsada ay iska hor yimaadaanoo in la kulmiyaa in la kulmiyo macsiyada ka tegisteeda iyo samaynta maslaxadu ay suurtogeli weydo ta muhiimsan baa lagu bilaabaya ma tarku lmafsada ayaa muhi ayaa ahama mise ficli lmaslaxa lianna nabiya akhbara ana radda alkacbati ilaa qawaacidi ibraahim maslaxa rasuulku wuxuu ku warramay kacbada in seeskii nebi ibraahim lagu celiya inay tahy maslaxo walaakin yucaariduhu mafsadatu acdama minhu laakiin waxaa maslaxada ka hortimi mafsado ka weyn wahiya khawfu fitnati bacdi man aslama qariiba mafsadada ka weyne ka hortimi waxa weeye baqa laga baqday dad goor dhowood goor dhow islaamay inay fitnoobaan lima kaanuu yarawna min taqyiiriha cadiima fatarakaha الnabiyu calayh الsalaatu wasalaam waayo kacbada in la taabto ama la bedelo arrin aada u weynoo halisa bay u arkayeen markaa rasuulku maslaxada waa ka tegey si mafsadadaasi meesha ay uga baxdo waxaa laga qaadanaya fiihi taaliifu quluubihim wa xusni xiyaatatihim nacam waanlaa yanfiruu walaa yatacarad lima walaa yatacarad lima yukhaafu tanfiiruhum bisababihi ma lam yakun fiihi tarku amrin sharciyin wuxuu leeyahay alcayni raximah اllahu tacaala waxaa markaa laga qaadanaya dee dadka noocaase laga baqanaayo inay fitnoodaan inay tahay in wixii fitnaynaya laga ilaaliyo oo quluubtooda xagga khayrka wanaagga loo soo jiido oo wixii laga baqanayo khayrka iyo islaamnimada iyo dee iimaankaba inuu ka didiyo dee waa in la yska daayo maadaama amar sharciya oo bimacnaa wujuub faa'iideynaya ka tegistiisu maadaama aanay ka dhalanahayn fa facalahu ibnu zubayrna wuxuu uga jeedaa arrintaa waxaa sameeyey ibnu zubayr ibnu zubayr radi allahu canhu markii uu khaliifada ka noqday xijaaj iyo dhul kaloo fara badanba ayaa xadiidkan uu ku camal falay oo markaa kacbada uu dumiyey oo uu ku celiyey seeskii nabiy llahi ibraahim maalintii markaa uu duminayena dadku aada bay u argagaxeen oo waxay islahayn musiiba ku dhacaysa oo aaggaaba waaba ka fogaadeenba waa ka yaaceen oo waa ka baxsadeen kadib cabdullaahi ibnu zubayr xadiidkan dee ayuu daliishanayey oo isaga laftiisuna caaisha uu ka maqlay markii cabdullaahi ibnu zubayr la dilay ee halkaa dee khilaafadiisi ay ku baaba'day waxaa dhacday haddana cabdilmalik ibnu marwan inuu dee sideedii ku soo celiyey kacbadii halkii hore oo dib uu uga soo kiciyey seeskii nebi ibraahimo halkii qorayshi ay joojisay dib uu ugu soo celiyey markii la yidhi cabdullaahi ibnu zubayr dee caaisha ayuu arrintan ka wariyeene wuxuu yidhi waa beentii yakdib calaa caaisha caaisha waa ku been abuuranaya markaasa waxaa loo sheegay in dad kale ay la wariyeen xadiidka oo caaisha ay kala wariyeen oo isagu lama tafarugin oo lama keliyoobin warinta xadiidkan sa halka madda aynu ku aragno aswad baa ka mid a dadka la wariyey markaasuu intaa kadib muujiyey nadam ama arrintaa inuu ka xun yahay ou yidhi haddaan moodaayo inay sidaasi tahay macnaa waan iska dayn lahaa haaruun ayaa isna weydiiyey imaamu maalik duminta markaasi kacbada iyo in loo lagu celiyo halkii ibnu zubayr uu gaadhsiiyey axaadiidan kusoo aroortay awgeed faqaala imaamu maalik nashadtuka allaha yaa amiira almuuminiin anlaa tajcala hada albeyta lucbata lilmuluuk laa yashaau axadu ilaa naqadah wa banaah fatadhabu haybathu min suduuri innaas haaruun ibnu rashiid markuu doonay inuu dumiyo dee halkii seeskii nebi ibraahim ee ibnu zubayrba uu gaadhsiiye laga soo celiyey inuu ku celiyo imaamu maalik waa dhaariyey wuxuu yidhi iska daa gurigan ilaahay subxaana wa tacaala ha ka dhigin miday boqoradu ku ciyaaraan oo mid walba si uu magac ugu helo uu dumiyo oo halkii kii hore markaa uu gaadhsiiye uu ka soo celiyo ama waxa weeyaan uu ku celiyo oo waxaa arrintaa ka dhalanaysa gurigan haybada uu leeyihi in dadka quluubtooda ay ka baxdo marka ay ku dhiiradaan farafarayntiisa iyo dumintiisa ee iska daabuy mafsadadaasi mafsadadaa awgeed ayuu imaamu maalikna u diiday in kacbada seeskii nebi ibraahim lagu celiyo oo maslaxada ku jirta ku celinta seeskii nebi ibraahim arrintaasi awgeed ayuu uga tegey imaamu maalik raximah llahu tacaala haaruun markaa ibnu rashiidna waa ka qaatay muluugtii iyo markaa boqoradii ka dambeeyena sideedii ayay ku daayeen oo halkii qureysheed ayaa imika ay taaganta markaa mafsadaha ka dhalanaysa awgeed ayaana maslaxadaasi looga tegey marka xadiidka iyo baabku waa iswaafaqsan yihin oo maadaama quraysh agtooda kacbadu aada ay uga weyneyd rasuulku wuxuu ka baqday calayh salatu wasalaam maadaama dee islaamnimo ay ku cusbaayeen in haddii arrintaasi uu ushee u sheego ama uu fuliyo in ay u qaataan in dee nin madaxtinimo iyo faan iyo waxaa doonaya inuu yahay calaa kulli xaal waxaa laga qaadanayaa xadiidka imaamka ama xaakimku raciyadiisa inuu u maamulo sida salaaxooda diinood diineed iyo kooda adduunye waxa weeyaan uu ku jiro xataa mararka qaarkood arinka faadilka uu ka tago oo kalaga fadli badayee mafduulka uu ku gaabsado maadaama maslaxadoodu sidaasi ay ku jirto baabu man mid buu baab khasa bilcilmi cilmigii ku gaar yeelay qowman qowm duuna qowmin qoom kale sokodood ay siwaa qowmin karaahiyata nicitaar uu nacaya awgeed uu dhibsanaya anlaa yafhamu qoomka aanu u sheegini hadduu u sheegay inay fahmi waayaan wa qaala caliyu cali wuxuu yihi xadidu naasa dadka waxaad ugu sheegtaan aada ugu warantaan bimaa yacrifuuna ay bimaa yafhamuun waxa ay fahmayaan waa sidaa kusoo aroortay waxa weeyaan riwaayaadka qaarkood bimaa yacrifuun ay yafhamuun wixii horeba ay u yaqaaneen un ugu celceliya macnuhu maahee macnaa wixii ay fahmi karaana dee caqligoodu uu qaadi karo u sheega weyi atuxibuun waxaa riwaayaadka qaarkood kusoo aroortay wadacuu maa yunkiruun dadku waxa ay saluugayaan ee aanay fahmi karin ee dee fitno iyo mafsado ku noqonayana dee iska daaya atuxibuuna ma waxa aad jeceshiin an yukadaba allahu in la beeniyo ilaahiyo warasuuluhu rasuulkiisa macanaa hadday natiijadu noqonayso qofku inuu fitnoobo oo dee takdiib beenin uu ku dhaco ama kufri iyo gaalnimo ama fitno kaleba macnaa ile cilmigu dadka inuu islaaxiyo ayaa ujeeddadu ay tahay oo wanaajiye inuu fasahaadiyo kharibadee looma jeedee dee haddaanu islaaxinahayn oo fasaad iyagu ay ka qaadayaan waxa weeyaan ka daa qaala xadaanaa cubayd llaahi ibnu muusa can macruuf ibni kharabuud can abi طufayl can caliyin bidalika markaa matniga ayaa uu soo horeysiiyey imaam bukhaari raximah llah sanadkiina dib ayuu udhigay oo sanadkan dambe aynu akrinay wuxuu sanad u yahay matniga axadiu naasa bima yacrifuun atuxibuuna an yukadaba allahu warasuuluhu xadiidkana marka waaa aharkan waxaa loo ictibaarinayaa inuu ka mid yahay hulaahiyaadka bukhaari inuu ka mid yahay waayo dee waa waa mawquuf abu طufayl cubayd llah ibn muusa iyo macruuf iyo abu طufayl ayaana cali oo dee aharka laga warinayo udhexeeya imaam الbukhaari raximah الlahu taعala iyadoo weliba abu طufayl caamir ibn wasil aleyti isaguna صaxaabi weyi waana akhiru صaxaabati mowta oo saxaabada kii u dhimasho dambeeye weyi walaysa lahu fi bukhaariyi غayru hada اmawdic bukhaarina xadiid kuma leh halkan mooyaane oo mar dambe manaa ma arki doontid waxaa markaa laga qaadanayaa aharkan anahu yajibu an yukhasa bاlcilmi qowm lima fihi min adadi wa صixaة اlfahm in cilmiga lagu gaar yeeli karo qowm manaa cilmiga xifdihi kara si saxana u fahmi kara walaa yubdlu lmacna allatiif liman laa yastahilhu min aلطalaba waman yukhaafu calayhi altaraqus walitikaal manaa cilmiga qaarkeed ayaa cidda aan helu ahayn xagga fahamka ee lagaba yaababa dee inuu fitno ku noqdo oo waxyaabo xaaraana dee ay ku ruksaystaan ama ay isdhigtaan oo dee cilmigaa awgii ay uga tagaan camalkii waxaweyaan loo sheegi maayo sida uu sameeyey rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam waqad qaala malik ibnu anas min idaalat اlcilmi an yujiiba kula man sa'alahu dullaynta cilmiga waxaa ka mid ah in cid kasta oo su-aal weydiisa caalimku uuga jawaabo macnaa waa inuu eego cilmigani ciddan uu u sheegaayo muxuu u kordhinaya ma khayr iyo wanaag mise fitne iyo iyo fasaad marka wuxuu ujeeday anas bnu malik anlaa yudac alcilmu ila cinda man yastaxiqhu wayafhamu cilmiga waa inaan loo sheegin oo aan markaa la ag dhigin ilaa qof mutaystay oo si saxa u fahmaaya oo cilmigaasi khayr iyo wanaag uu u kordhinaayo mooyaane walihaada waxyaabaha mushtabiha ah ee dadka caamada laga yaabo dee inay fitne ay ku noqdaan macnaa ma aha in loo sheego walihada buri cabdillahi bn mascuud sida imaam muslim uu wariyey ma anta muxadiثu qowma xadiiثa laa tablughu cuquuluhum ila kana libacdin fitna haddaad qoom u sheegto xadiid iyo war manaa cuquushooda aanay gaadhin caqligooda ka weynooda aanay fahmi karin qaarkoodunbuu fitno waxa weeyaan ku noqdaa walihada baa culimada qaar ay markaa diidi jireen basra marka la joogo basra in lagu la sheego axaadiia alatii ظaahiruhaa waxa weeyaan taayiidu bidcat alirjaa maadaama bidcat lirjaa ay ku fara badnayd basra axaadiida murji'adu ay madhabka baatilkaa u daliishadaan oo ah dee in acmaasha iimaanka laga saaro halka ayaan lagu sheegin bay odhan jireen oo ay dadka qaarkood bay fitna ay ku noqonaysaa imaamu axmedna raximah llahu tacaala waxa uu diidi jiray axaadiida daahirkeedu uu yahay alkhuruuj cala sulطaan manaa axaadiid nas ku abaa jirta inaan xaakimka muslimka aan lagu bixi karin oon lala dagaalami karin laakiin axaadiida khawaarijtu marka ay daliishadeen dadka khuruujka sameeya oo arrinta aan nas ku ahay laakiin daahir ku ah oo in sidaa looga jeediyo in sida kale looga jeedo labadaba ixtimaasho ayaa jirta marka waktiyada fitanku marka ay taagan yihiin in axaadiidaasi lagu waramo ayaa imaamu axmed raximah llahu tacaala uu diidi jiray saanay dadka qaarkood fitno ugu noqon oo alkhuruuj cala sulطaan aanay u sababin kadalika waaynu soo martay abu hureyre inuu yihi wicaa-eyn laba weel ama jiraabeyn oo xadiida ayaa rasuulkaan ka xifdiyey mid waan faafiyey buu ihi mid haddaan faafin lahaana qoortaa layga jari lahaa marka ka aanu faafini waa kii haddii uu sheegi lahaa dee fitna ay ka dhalan lahayd ee ku saabsanaa magacdhabista umaraau suu iyo xukaam uljawr umarada xun iyo xukaamta dulmiga iyo axaadiida kale aan dee takliif iyo axkaami aanay ku xidhnayn laakiin haddii la sheego dee fitna ay ka dhalanayso kadalika xasan ulbasri taabicigii la odhan jiray waxa anas ibnu malik uu ku inkiray oo bimacnaa uu ku saluugay oo yihi ma may ahayn sidaa inuu yeelo sheegistii anas uu u sheegay xajaaj ibnu yuusuf xadiidu lcuraniyiin qoladii geela dhacday rasuulku lugiyo gacan isweydaara uu gooyey oo xajaaj xadiidkaas si khaldan buu u daliishadayoo cid kastoo dee isagu uu saluugo ama u cadhoodo dee xadiidkaasi ayuu ku dabaqi jiray oo lugiyo gacan buu goyn jiray ama dee nafta ayaabuu ka jari jirayba marka calaa kulli xaal macnuhu waxa weeyaan haddii xadiidkan dadku aanay fahmayn oo fitno uu ku noqonayo dee fasaad ay kasii qaadayaan amabase daahirkiisa wax baatila ay u daliishan karaan waa in markaa laga taxadiiro sheegistiisa haddii la sheegayna waa in bayaan iyo caddayn fara badan waa in waxa weeyaan la raaciyo laakiin maa macnihiisu in aan aan xadiidka laba sheegahayn oo ciddii fahmaysa ee si saxa u daliishanaysa waa loo sheegi karaa laakiin cidduu fitno ku noqonayo in markaa loo sheega maaha weeyaan macnaha iyo maqsuudku qala xadaana isxaaq ibnu ibrahim ibnu rahaweya alxamdali qala xadaana mucaad ibnu hishaam mucaad ibnu hishaam addistiwaa'i qala xadaanii abi wa hishaam qala xadaanii abi qataada cafwan qala xadaana anas bnu maliki ana nabiya salى اllahu alayh wasalam rasuulku wa mucaadun iyadoo mucaadna waxaal mucaadun mucaadna radiifuhu yahay mid fangashanoo cala raxli daabadda la saaran qaala wuxuu yihi yaa mucaadu mucaadow yaa mucaad ibna jabalin qaala wuxu uhi labayka yaa rasuula allahi wasacdayk rasuulkii ilaahay oo ku yeelay oo ku ajiibay marka talbiyatu waa alijaaba waxaana markaa halkan loo tasniyeeyey oo laba looga dhigay waa min baabi taakiid oo labayka ey ajabtuka ijaabatan bacda ijaaba ku yeelay yeelis yeelis ka dambaysa marka taakiidka awgii baa loo tasniyeeyo loo labeeyey qaala wuxu uhi yaa mucaadu mucaadow qaala labayka yaa rasuula allahi wasacdayk alaaan saddex jeer buu rasuulku ku celiyey yaa mucaadu mucaadna waxa weeyaan uu ku celiyey labayka yaa rasuula allahi wasacdayka qaala wuxu uhi rasuulku maa min axadin ma jira axad yashhadu ka markhaati kaca bimacnaa cilmi ahaan u ogaada oo ictiqaada afkana kaga dhawaaqa oo shahaadadu saddexdaasay shamlisanaysa alcilmu alictiqaad iyo alqowl anlaa ilaaha ilaa macbuuda inaanu jirin mid lagu caabudo bixaqin ila allahu ilaahay mooyaane wa ana muxamedan muxamedna rasuulu llahi inuu yahay sidqan min qalbihi xaal arrinkaasu yahay mid qalbigiisa run ka ah oo bimacnaa qalbigiisa kasoo go-a ictiqaad haabit fii qalbi ilaa hadduu jirana xaramahu llah ilaahay waa ka mamnuuca qofka cala naari naarta qaala wuxu uhi yaa rasuula allah afalaa ukhbiru miyaanan ugu warramahayn bihi xadiidkan annaasa dadka oo fayastabshiruu markaa arrintaa daraaddeed ay bushaaraystaan qaala wuxu uhi idan markaa haddaad ugu waranto yatakilu way isdhigan oo camalka ayay ka tegi doonaan oo tawxiidka oo qura ayay isku hadlayn wa akhbara biha waa ku warramay arrintan ama dhacdadan mucaad mucaadun mucaad cinda mowtihi markii uu sii geeriyoonayey ta'ahuman ay khawfan min alifm isagoo ka baqanaya inuu dembi ka raaco sheegis la-aanta iyo qarinta markaasi uu qarinayo marka xadiidka waxaa laga qaadanaya awala fiihi tawaaduc nabiy calayh isalaatu wasalaam oo rasuulku kibirka siduu uga fogaabaa laga qaadanaya oo mucaad baa fan gashanaa waxaana lagu yaqaanaa markaa dee muluugta iyo boqorada isweyneynaya inaan daabadood iyo dee gaadiidkooda cidi aanay la raacin weliba taa waxaa sii taakiidinaya gaadiidkan mucaad iyo rasuulku ay wada saaraayeen dameer buu ahaa dameerkaasoo weliba la idhaahdo cufayr sida riwaayaadka qaarkood markaa kusoo aroortay waxaa laga qaadanaya tanbiih almutacalim qabla ilqaa'i almacluumati iley qofka cilmiga la baraayo loo sheegaayo bal horta in la soo jeediyo la baraarujiyo oo lagu baraarujiyo weliba cilmiga loo sheegi doonaa inuu yahay cilmi muhima oo ay tahay inuu xil iska saaro dhegeysigiisa iyo xifdigiisa iyo fahamkiisa walihaadaaba saddex jeer rasuulku mucaad uu ku yidhi yaa mucaadu mucaadow si uu mucaad usoo jeesto wey waayo cilmi aada u muhima ayaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu u sheegaya mucaad waxaa laga qaadanaya fiihi fadiilatu tawxiid tawxiidka fadiiladiisa ayaa laga qaadanaya iyo tawxiidku inaanu ahayn qowl lisaan oo qura mid carabka laga yidhaahdo hadduu carabka ashhadu an laa ilaha illa llah qofku ka yidhaahdo iyadoo macnaheedu aanu qalbigiisa ku jirin oo qalbigiisa shirki uu ku jiro dee laa ilaha illa allah waxba u tari mayso oo markaa cilmi iyo caqiido iyo qowl intaba waa ka koobanya markaa tawxiidku iyo iimaanku marka tawxiidku inuu yahay ka naarta lagaga badbaadaayo gelisteedaba haddii la galana kuwaaritaankeeda lagaga badbaadaayo ayaa xadiidku waxa weyaan inoo faa'ideynaya ilaa xaramahu llahu cala annaar ilaahay naartaba waa ka mamnuucaa oo bimacnaa maba gelayaba taasi waxaa caaridaya ama ka hor imanaya macnaa axaadiid fara badan iyo dee aayadaba oo ay ku soo aroortay dad ahlu tawxiid inay naarta ku gelayaan dembiye ay sameeyeen bimacnaa shirki aan ahayn ina aladiina yaakuluuna amwaala yataama dulman inama yaakuluuna fii butuunihim naara wasayaslawna saciira iyo axaadiid fara badan oo axaadiida saxiixeynka ku jirta akhrijuu min annaari man qaala laa ilaha ila allah wa fii qalbii midqaalu darati min iimaan dad marka ahlu iimaana inay naarta galeen laakiin aan lagu waarin ee laga soo saaray iimaanka awgii ayaa waxa weyaan xadiidkaasina uu faa'iideeyey dee xadiidkanina wuxuu leeyahy qofkii tawxiid ku dhinta xaramahu llahu cala annaar markaas see la ysu waafajinaya culimada qaarkood waxay yidhaahdeen inta aanay fara faralladu soo degin ee dee diintuba ay tawxiidka un ahayd ayaa rasuulku sidan u yidhi lakiin qowlkaasi waa qowl daciifa weeye oo axaadiida macnaha noocana xambaarsan sida xadiidkan iyo xadiidka abu hureyre muslim ku jira iyo rasuulku calayhi salaatu wasalaam isagoo madiine jooga oo kaiir min alfaraa'id walaxkaami ay soo degtay ayaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu ku hadlay marka waa qowl daciifa qowl ka odhanaya intaanay faraa'idu soo degin ayaa sidan rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu yidhi waxaa culimada qaarkood ay yidhaahdeen waxaa looga jeedaa macnaa man aqara bitawxiid wa adaafa ilaa dalika ficla alwaajibaat wa tarka almuxaramaat qofka ahlu tawxiidka naartaba laga mamnuucayo aan gelahayniba waa qofka tawxiidkiisa ku darsaday dee waajibaadkii o dhanna inuu ka soo baxay xaaraan oo dhanna inuu ka tegey marka tawxiidkiisa ayaa kaamila wa akmala tawxiidahu bificli alwaajibaati wa tarki almuxaramaat kaa naar waa laga mamnuucaya naarba is arki maayaan ahlucilmiga qaarkood waxa ay yidhaahdeen ilaa xaramahu llahu cala naar naarta ayaa waxaa looga jeedaa macnaa qayb naarta ka mid a oo qeybta ay gelayaan dadka naarta ku waaraya oo mushrikiintu ay gelayaan qeybtaa waa laga mamnuucaya xataa hadduu naar galo manaa qeyb sokoo naarta ka mid ahoo dadka naarta in laga soo saaro loogu talagalay lagu cadaabo ayuu gelaya ilaa xaramahu llahu cala naar ay cala alkhuluudi fi naarina waa la yidhi waxaa laga mamnuucayaa naarta inuu ku waaro mar hadduu tawxiid uu ku dhinto oo xataa haddii la cadaabo manaa naar ku waari maayo weeyaan macnuhu marka macaanida dee tii lagu fasiraabana waa waa sax weeye haddaynu usoo noqonno xadiidku baabkeenan halka uu ka khuseeyo axaadiidta markaa bishaarada xambaarsan ee fadaaisha sheegaysa haddii dadka looga baqdo dadka dee madcuwiintaad u yeerayso ama aada la hadlaysa mukhaatabiintaa ama aada wacdiyeysaba waa inaad xaalkooda eegto marka xadiidka aada ka baqayso inay quus ka qaadaan dabeetana arrinkooda uu noqdo nin qoyan biyo iskama dhowro waciidka uu xambaarsan yahay awgii macnaa ha u sheegin dee yay ku fitnoobine xadiidka saas oo kale aada uga baqayso in ay daraaddii ama sababtii ay isdhigtaan oo camalkii dee ay ka tagaan oo fadiilada xadiidkaasi uu xambaarsan yahay o qura isku hadleeyaan dee ciddii looga baqaayo in fitnada noocaasi uu sababo loo sheegi maayo walihaada baa rasuulku calayhi salaatu wasalaam mucaad uu ku yidhi yanaa la laa tubashirhum fayatakilu oo xaaladdan waxaa kadh ka dhalanaysa waxa weyaan inay inay isdhigtaan oo ay isidhahaan tawxiidka ayuunbaa ayuunbaa lagu badbaadaya oo dee waajibaadka ay dayacaan laga yaabo qaarkoodna dee xaaraantiiyo wixii ilaahay uu ka mamnuucay in ay ku dhiiradaan hase ahaatee mucaad ibnu jabal radi allahu canhu xadiidkan lama dhiman intii waxa weeyaan aanu dhiman markuu is yidhi malaha cimri kuuma laabna ayaa mucaad ibnu jabal radi allahu canhu xadiidkan uu uu dadka u sheegay markaa rasuulku waa kii ku yihi laa tubashirhum se riwaayadka qaarkood ku timi ee muxuu dadkii ugu sheegay ahlulcilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen mucaad radi allahu canhu wuxuu u arkay nahyigaasi inaanu faa'iideynayn taxriim oo sida afdalkaaba inaanad u sheegin si aanay isu dhigan macnuhu uu yahay taana dee waxa uu ka fahmay soo kor rasuulku mucaad ba u sheegay radia allahu canhu oo xadiid laba qarinayo on laba sheegahaynba hadduu yahay dee rasuulku mucaad laftiisaba uma sheegeen macno macno kalena waa lagu fasiray oo waxaa la yidhi wuxuu mucaad u fahmay macanaa dadka oo dhan ha wada sheegin cumuuma annaas ha u sheegin laakiin ciddii dee sida adigoo aada u fahmayso kale dee u fahmaysa iyaga waad u sheegi karta oo dadkan uu sheegay dee naftiisu uga qiyaas qaata soo rasuulku mucaad umu sheegin sababta ugu sheegayna ay tahay dee mucaad inaanu ku fitnoobahayn oo isdhigasho aanu ka qaadahayn markaa cidda isaga la xaala ee la sifaa in loo sheegi karo ayaa mucaad radi allahu canhu uu xadiidka uu ka fahmay walihaada cid walba dee uma sheegine ciddii uu islahaa markaa fitno kama qaadayaan oo kuma fitnoobayaan xadiidkan ayaa mucaad radi allahu canhu waxa weeyaan uu u sheegay xadiidkan sidaasi waa lagu fasiray culimada qaarkoodna waxay rajaxayaan marka horeba inaanu dee taxriim aanu faa'iideynahayn oo abu hurayraba radia allahu canhu rasuulku calayh salaatu wasalaam bishaare waa kii u xambaariyey sa muslim ku taalla ee ku yihi cidda aada kula kulanto waraa ha hada alxaa'id macanaa dayrka beertan meesha ka dambaysa oo tawxiidka qiraysa janno ugu bushaare marka waa kii cumar ibnu khadaab ka hor yimiyo dee abu hurayre dhirbaaxay isagoo ka baqaayay dadku inay isdhigasho iyo fitnow ay ka qaadaan xadiidka markii dambena rasuulku calayh salaatu wasalaam cumar kuma inkirin diidmada uu diiday in xadiidka noocaasiya dadkao dhan waxa weyaan loo sheego marka calaa kulli xaal labadaa macne midkoodun ayaa ayaa lagu fasiraya khulaasaduna waxay noqonaysaa maadaama dee aanay xukum ahayne bishaaro un ay tahay iyo fadli sheegistii ciddii markaa fitno ka qaadaysa ee khayrka wanaag kaga sii fogaanaysa waa laga qarinaya xadiidka waxa laga qarinaya jawaasu lirdaaf cala daaba daabad ama neef nool laba qof inay gaadidaan u wada isticmaali karaan wa ama ka badaniba waa hadday awoodeyso waxaa xadiidka ku sugan fadiila limucaad radia allahu canhu iyo mansilada rasuulka agtiisa uu ku lahaa oo cilmiga dadka kale uu ka qariyey rasuulku calayh salaatu wasalaam waa ku gaar yeelay waana sheegay rasuulku calayhi salaatu wasalaam mucaad inuu culimada kale ka horeeyo xataa yowma alqiyaama oo aclamu nnaasi bilxalaali waalxaraam sida xadiid culimada qaarkood ay ay tasxiixiyeen ku sugan ayuu mucaadaha wyأti ywma اqiyaamati wahuwa yataqadamu اculama ratwata xajar maalinta qiyaame wuxuu imanaya bui rasuulku dhagax masaafo tuuriya lagu gaadhsiiyo in leeg isaga oo ka horeeya culimada kale fiihi jawaasu istifsaari aalib cama yataradadu fiih ardaygu wixii ka ishkaal galay inuu sheekhiisa uu weydiiye ayaa laga qaadanaya wafiihi istidaanu fi ishaacati ma yaclamu bihi waxdahu aw ma ma yuclimu bihi waxdah waxa sheekiisu isaga si gaara uu ugu sheego ee masaa'il cilmi ka mid a waa inuu weydiiyo dhaha dadka kalena ma sii gaadhsiiyo mise cilmigana waa cilmi aniga adigu gaar yeeshay sifaad adigu aragtay iyo xaaladaan ku suganahay awgii waxaa saasoo kale laga qaadanaya hadalka in lagu soo celceliyo haddii qasdi kusoo celcelintaa looga jeedo taakiid looga jeedo ama tanbiih looga jeedo wa fiihi fi lxadiidi bishaarat cadiima lilmuwaxidiin bishaaro weyn buu xadiidkani dadka muwaxidiinta u xambaarsay wa fiihi istixbaabu bishaarati almuslim qofka muslimka in loo bushaareeya inay tahay mid wanaagsan oo sunaa baa laga qaadanaya oo bishaarada ma diidin rasuulku calayh salaatu wasalaam laakiin bishaaradii ay ka dhalanayso bushaarayn dadka loo bushaareeyo ay ka dhalanayso dee inay fitnoobaan unbuu diiday rasuulku qaala xadaanaa musadad qaala xadaanaa muctamir ومعتمر بن سليمان التيمي قال سمعت أبي وحويا سليمان التيمي سليمان بن بلال التيمي قال سمعت أنسا بن مقلي قال ذكر لي وحلي شيء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ معاذ إنه كيري من لقي الله قفك إله إلا كل ما لا يشرك به isagoo shariik yeelan ilaahay shay-an shaynaba malagaanu shariik yeelayn iyo nebi iyo weli iyo jin iyo insi mid nool iyo mid dhintay dakhala aljana jannada ayaa qofkaasi uu galay macnaa dhab ahaan jannada waa geli doonaa marka haddii la yidhaahdo dee dad aan shirki samayn oo oo naarta gelayaa soo ma jiraan nacam xadiidku muu odhan dee isagoo naar soo marin ayuu jannada gelaya xadiidku wuxuu tilmaameen qofkaasi walow halaba soo cadaabay meesha uu ku dambaynaya inay janno tahay oo dukuulu janna ama gelitaanka jannadu waa laba sida ahlucilmigu ay tilmaameen dukuul awaliya macanaa lam yasbaqu cadaaba gelitaan aanu cadaaba ka horeynin iyo dukuul ma'aaliyaho yacnaa sabaqahu cadaabun cadaab uu ka horreeyey qofka intaa dembigiisii lagu soo cadaabay naartii laga saaro jannada markaasi la keenay markaa dakhala jannana waa ka caamsan tahay dee isagoo naar baan arag buu jannada gelaya hadduu tawxiidkiisu dhammaystiran yahay jannada ayuu gelaya isagoo naar baan soo marin haddaanu tawxiidkiisu dhammaystirnayna oo dee waajibaadkii uu dayacay ama muxaramaad uu sameeyey isagoon ka toobadkeen inuu ku dhintay macnaa janno waa geli doonaa laakiin waxaa dhici karta haddaanu ilaahay cafiskiisa aanu helin in dembigiisa lagu cadaabo dee xagga naarta waxa weeyaan uu ku horeeyo qaala wuxuu yihi alaa ubashiru naasa dadka miyaanan u bushaaraynayn qaala wuxuu ihi laa ay laa tubashirum inii akhaafu waxaan ka baqayaa an yatakiluu inay isdhigtaan marka xadiidkani xadiidkii hore ayaa waxa weeyaan uu la macno yahay nahyiganina waa liajli waxa weeyaan dar-i lmafsada oo in dadka xadiidkaa loo sheego loo bushaaray waa maslaxo lakiin haddii laga baqdo in mafsado ka weyn ay ka dhalanayso maslaxadaasi waa la yskaga tegayaa si mafsadadaasi weyn looga badbaado baabulxayaai xishoodkiibuu u baab yahay fi lcilmi ay fii alabi lcilmi cilmiga marka la dalbaayo la xishoodo ay maa xukmu xukumkiisu muxuu y weeye macnuhu waayo de waxaa kitaabu liimaan inagu soo martay xayaagu inuu ka mid yahay min aliimaan xishoodku inuu iimaanka uu ka mid yahay laakiin xishoodka iimaanka ka mid ah ee rasuulku uu sheegay waa alxayaa sharci weeye waa xishoodka sharciga ah aladii yaxmilu saaxibahu calaa ficli اlwaajibaat wa tarki almuxaramaat wa اxtiraami alakaabir ixtiraaman sharciya waa xishooda qofka u kalifayo inuu waajibaadka sameeyo xaaraanta uu ka tago isagoo ilaahay subxana wa tacaala ka xishoonaya ciddii la yidhaah la ixtiraamo cilmigeeda awgeed ama da-diisa awgiina waxa weyaan ixtiraamaya xayaagaas ayaa mid maxmuuda laakiin xishoodka khajilaada aynu naqaano qofka ku kalifayo inuu waajib dayaco ama xaaraanba uu sameeyo isagoo cid ka khajilaaya amabase waxa weeyaan qofka ilaa xaddi dacfi walmahaana la gaadha khatilaad qofka inuu ku sifoobo dacfi iyo liidasho sabab ugu noqota sabab u noqdaba dee inuu qofku cilmigii isagoo khajilaaya inuu cilmigii waxa weeyaan uu uu baran waayo xishoodkaas isagu waa mid madmuuma oo dhaleecaysan oo ammaantii xishoodka loo sheegay ka noocaasi ma leh wa qaala mujaahidun wuxuu yihi mujaahid mujaahid ibnu jubr waa ardaygii ibnu cabaas taabici laa yatacalamu cilmi cilmiga ma barto mustaxyi mid mid xishoonaya macanaa mid khajilaya wey walaa mustakbirin mustakbirun iyo mid iskibirinayaa toona macanaa labadaasi sifo qofka waxay u diidaan cilmiga oo sifada koowaad waxa weya waa alcajzu oo qofku khajilaad dacfi iyo cajzi uu ka qaaday masaalixdiisii dhaafisa iyo kibir labadaasiba qofka cilmiga waa ka hor istaagaan nacam wa qaalat waxay tihi caaishatu nicmo nisaa-u dumar waxaa wanaagsan nisaa-ul ansaari baa wanaagsan lam yamnachunna umuu diidin alxayaau xishoodku macnaa khajilaadu an yatafaqahna fi ddiin inay diinta ilaahi subxana wa tacaala fiqiyo fahma u yeeshaan uma diidin marka waxaa ku sugan aharka iyo waxa weeyaan aharka mujaahid iyo ka caaishaba in qofka aalibulcilmiga ahi aanu cilmiga barashadiisa uga tegin khajilaad uu khajilaayo iyo iskibrin uu iskibrinaayo toona qofka labadaa sifo ku sifoobaa cilmiga waa ka qadaa qaala xadaanaa maxamed bnu salaam qaala akhbaranaa abu mucaawiya maxamed bnu salaam albikandi weyi qaala akhbaranaa abu mucaawiya أبو معاوية محمد بن خازم الضرير قال حدثنا هشام هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن زينب ابنة أم سلمة وزينب آه بنت أبي سلمة marka maxaa hooyada loogu nisbeeyo zaynab ibnatu abi salama maxaa loo odhan waaye lanna hooyadeed waxay ka mid noqotay min umahaati lmuuminiin marka sharafta ay lahayd hooyadeed awgeed baa loogu nisbeeyey oo inantii umu salama loo yidhi can ummi salama marka xadiidka waxaa ku sugan ibnun yarwi can abiihi wa bintun tarwi can ummiha inan aabihii ka warinayay iyo inan hooyadeed ka warinaysa qaalat waxay tihi jaa-at waa timi umu sulaym ayaa timi umu sulaym waa anas bnu malik hooyadii hooyadii umahaat lmuminiin kuma jira waa imraatu abi alxa ayaa iyadu ahayd ee umu salama ayaa umahaat lmuminiinka ka mid ahayd ilaa rasuuli llaahi bay u timi sala allahu calayh wasalam faqaalat waxay tihi yaa rasuula allah ina allaha ilaahay laa yastaxyi kama xishoodo min alxaqi xaqa kama xishoodo oo alxayaa waa sifatu min sifaat illah ina allaha xayiyun sitiir yuxibu alxayaa wasitra buuri rasuulku calayh salaatu wasalaam marka sifada ilahay waa loo sugaya laakiin xayaaga ilaahay ma aha mid keensada xaqa ilaahay subxana watacaala inaanu sheegin marka hadalka waxaa gogoldhig ay uga dhigaysaa arrinta ay dee soo wadato oo waxay leedahay arrinta aan dee soo wata waa arrin hadee jeraale dee dumarku sheegisteeda ay ka khajilaan laakiin dee maadaama ay xaq tahay dee xaqa ilaahayba subxana watacaala kama xishoodo dee ka xishoon maayo fahal cala lmar'ati gabadha dusheeda maya min guslin wax meedhasho ah ida ixtalamat haddii ay ixtilaamto oo ay ku riyooto iyadoo la jimaacayo qaala nabiyu sala allahu calayh wasalam rasuulku wuxuu yihi idaa ra'at ilmaa ay nacam calayha guslun weye meedhashaa dusheeda ah laakiin idaa ra'at ilmaa weye waa hadday biyo aragto qoyaankii biyo ay aragto marka taa waxaa laga qaadanaya dee qofka ma ixtilaama rag ha noqdo ama dumar ha noqdee hadduu qofku jimaac ku riyoodo laakiin wax biyaa aanu arag inaanay meedhasha ku waajibin laakiin ixtiraamka ama haddii jimaac lagu riyoodo waxay meedhasha waajibaysaa haddii biyo la argo faqatat waa dabooshay umu salama tacni waxay ujeedaa wajhaha riwaayaadka qaarkoodna waxay kusoo aroortay inay caaishana wejigeeda dabooshay marka labadoo meesha inay joogeen ayaa dhici karta wa qaalat waxay tihi yaa rasuula allah wataxtalimu lmara oo gabadhu miyay ixtilaamta qaala wuxuuhi rasuulku nacam haa marka ma gabadhu ma riyootaa dee uma jeedo waxay ujeedaa macnaa gabadha miyay biyo ka yimaadaan in su-aasheedu sidaasi ay tahayna waxaa laga fahmayaa jawaabta rasuulka calayhi salaatu wasalaam nacam buu yihi rasuulku haa taribat yamiinuki manaa gacantaada ha boodho manaa faqri ha kugu dhacee habaarna loogama jeedo fa fiima yushbiha haddaa muxuu ku shabahaa waladuhaa waladkeedu shabow xagguu ka yimaadaa oo ilmihii ay dhashay iyadana u ekaanayo marna dee aabbihii u ekaanayo manaa haddii biyaha ninku ay sareeyaanna aabbihii buu shabaha haddii biyaha gabadhu ay sareeyaanna waxa uu shabahaa waxa weeyaan hooyadii sareyntuna waxay ka dhalanaysaa xagga karada iyo farabadnaanta oo marba ka farabata ayaa dee sareeyo ka kale ka sareeya marka rasuulku calayhi salaatu wasalaam umu salama wuxuu u caddeeyey dee gabadha inay biyo ka yimaadaan sida ninkaba biyuhu ay uga yimaadaan shabahuna dee ama eekaanshaha ilmuhu eekaanayaana in arrintaasi waxa weeyaan nacam ay ka dhalato marka xadiidka axkaamta fiqiga a dee ku jirta insha allah waa inoo iman doontaaye laakiin iminka shaahidku waxa uu yahay cilmiga loo baahan yahay dee weydiintiisa ama dalabkiisa waa inaan laga xishoon xishoodka markaa laga xishoodaana dee waa mid madmuuma weeyi oo qofku miduu ku ammaanan yahay ma aha qaala xadaanaa ismaaciil waa ibni abi uweys qaala xadaanii maalikun can cabdillaahi bni dinaar can cabdillaahi bni cumar ana rasuula اllahi salى اllahu calayh wasalama qaala wuxu uhi ina min ashajari ina shajaratan geed baa min ashajari dhirtii ka mida laa yasqutu waraquha caleenteedu aanay daadan guya jiilaal wa hiya geedaasi mahalu lmuslimi muslimka sifadiisoo kale ayay leedahay xadiuunii igu warrama maa hiya waxa geeda geedaasi ay tahay fawaqaca annaasu dadku waxay ku daateen fii shajari baadiya dhirtii baadiyaa ku taalay wa waqaca fii nafsihi waxaa qalbigeeda ku soo dhacay annaha nakhlatu in geedkaasu yahay geedka timirtu ka baxdo qaala cabdullaahi wuxu uhi fastaxyaytu waan xishooday marka xadiidka inta imika u keenay waa intaa hore ayuu xadiidku inoo soo maray laba jeer ayuu hore inoo soo maray fastaxyaytu waan xishooday maadaama dee da-diisu ay yarayd rag waaweyne meesha ay fadhiyeen oo in jawaabtaa naftiisa kusoo dhacda uu sheego ayuu ka xishooday marka xishoodka cabdillaahi ibni cumar miyuu ku saxsanaa mise kuma saxsanayn weyaan macnaheedu fa qaaluu waxay idhaha yaa rasuula allah akhbirnaa noogu waran ma biha geedka faqaala rasuul الlah hiy nklatu waa geedka timirtu ka baxdo qaala cabdالlahi wuxuu yihi faxadatu abi aabbahay baan u sheegay bima waqaca fii nafsi markii dambe dee jawaabtaba rasuulku uu sheegay baan aabbahay ku idhi aabba intaan aanu rasuulku sheegin baa geedkaasi geedka timirta inuu yahay qalbigay kusoo duushay faqaala wuxuu uhi laan takuuna inaad ahaan lahayd qultaha inaad tidhaahdo jawaabtaa ayaa axabu ilaya ayaan ka jeclaa min an yakun min an yakuuna lii kada wa kada inaan waxaa iyo waxaa helo marka xishoodka cilmi ku dhaafiya ama duco ku dhaafiya ama khayr ku dhaafiya inaanu ahayn xishoodka maxmuudkee la ammaane iimaanka ka mida ayaa xadiidka bukhaari u deliishanaya waayo xishoodkii uu xishooday cabdilaahi ibnu cumar dee fadiila ku dhaaftay hadduu jawaabi laha fadiila ayuu ku heli laha bal waxaaba laga yaaba rasuulku alayh isalaatu wasalaam inuu ducayn lahaa walihaadaba cumar bn khaaab radia allahu canhu uu ka xumaaday oo uu ka murugooday aamuska inankiisa cabdilaahi uu la aamusay macnaa jawaabta haddaad tidhaahdo dee cabdilaahi wuxuu u aamusay ixtiraam uu ixtiraamayo dadka ka waaweyn ee taasi xishoodka maxmuudka miyaanay ka mid ahayn waa ka mid tahay laakiin waxaa suurtagal ahayd labada maslaxo inuu jamciyo oo dadka waaweynna waxa weeyaan uu ixtiraamo oo isagu aanu hadal iyagoo aamusan isla markaa dee jawaabtanna uu bixiyo oo jawaabta cid kale uu sii mariyo dee aabbihiiba dhegta u saaro u yidhaahdo aabba waxa weeyaan geedkaasi inuu geedka timirtu ka baxdo uu yahay ayaa waxa weyan qalbigay kusoo dhacday oo markaa aabbihii oo dee nin weynihi rasuulka u sheego u idhaahdo cabdullaahi ibnu cumar wuxuu leeyihi geedkaasi waa geedka timirta marka inuu jawaabo dadka waaweyn ixtiraamo ayaa suurtagal u ahayd marka xishoodka cilmi ku dhaafiyo ama manqabo ama fadiilo iyo sharaf ama duco iyo khayr ka maxmuudkee la ammaanay ee dee iimaanka ka mida inaanu ahayn ayaa xadiidka laga qaadanayaa wallahu aclam waxka bilahi towfiq wsala allah calaa nabiyina mxamed